bismillahi raxmaan raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadan idinku hayo warka duhur idaacadda jowhar kuwooda ugu doorkaroon wasaaradda arrimaha gudaha hirshabeelle oo soo gebagabaysay dhismaha golaha deegaanka degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe dowladda federaalk soomaaliya oo fasaxday diyaaradihii tegi jiray kismaayo taliyaha booliska soomaaliya oo sheegay in diyaar ay u yihiin sugidda amniga doorashooyinka qof iyo codka ah madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa eritreya oo wadahadal ku yeeshay magaalada asmara wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya oo sheegay in etoobiya aysan siin marin badeed dhanka badda cas ah wafdi ka socdaa puntland oo gaaray halka uu ka dhacay dagaal beeleedka u dhexeeya maleeshiya beeleedyada kala dega degmooyinka gaalkacyo waa degmooyinka gobolka mudug sidoo kale dagaal ayaa mar kale maanta halkaasina ka qarxay qodobadaasi warka dibadda ayaan idinkugu hayaa dhegaystayaal u diyaar garooba warkoo intaas ka faahfaahsan
soo gudbinta warkan waxaa suurtagelisay shirkadda korontada shabeelle
mar kale duhur wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad joogtaan halkan waa idaacadda jowhar anigu waxaanahay amoore warka duhur kusoo dhowaada asigoo faahfaahsan wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle oo bilihii aynu soo dhaafnay waday dhismaha golaha deegaanka degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayaa halkaasi kusoo gebagabaysay waxaana dhismaha golaha deegaanka wasaaradda ay ku qaadatay muddo bil iyo dhowr maalmood ah iyadoona halkaasi ay markaa ka socdeen kulamo wadatashi oo ay la yeelanayeen qeybaha kala duwan ee bulshada ee degan degmada mahadaay ugu dambeyn degmada mahadaay ayaa yeelatay golo deegaan waxaana ay doorteen guddoomiyaha ahna duqa magaalada iyadoo iyo ku-xigeenadiisa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee hirshabeelle cabdi daahir gure karoore ayaa waxa uu u mahadceliyey bulshada ku dhaqan degmada mahadaay qeybaheeda kala duwan waxaana uu sheegay in ay ku faraxsan yihiin in degmada ay yeelato golo deegaan
reer mahadaayne waa ku ammaanaa siday noo garab istaageen tiimka wasaaradda say u shaqeeyaan oo agaasimo ugu horreeyo hay-adda oo suldaanka ugu horreysay nooga shaqaysay oo dul qaadatay dowladda oo saraakiisha iyo xildhibaanada iyo wasiirada isugu jirto say noola shaqeeyaan iyo agaasimayaasha guud oo deegaanka ka soo jeedo iyo xildhibaanada deegaanka ka soo jeedo cid kasta oo noola shaqaysa waxaa leeyahay waa mahadsantihiin maamulka cusubna waxaa leeyahay hambalyo intaa kadib ma rabna inaan warku nagu sii dheedheeraado waxaan rabnaa in mahadaay laga wada shaqeeyo mahadaay markii aan shaqadaan soo aadaynay waa laga sheekeeyey waa la kaftamcaawo aways waa kaftanyey waa hadalay waa dardaarayey fariin badan oo diray si walba u hadlay waa runtiis markii aan beledweyne ay ku tashanay meesha loo guura markaan is weydiinayna aways meeshaan xanuuni ku haysa wasiir mahadaay aa la aadaw aniga maxaasaan ku jabay mahadaay iga dhaafan waa kaftanay marka dee qaraabada waa istaqaanaaye degmada mahadaay waa degmo soomaaliyeed laakiin qaraabada si gooniya raggaan ka sheekaysanay waa caqabad ma dhihin laakiin waxaa elmiya raggaasay talada ka goodaah noo raadin waa igu soo laabay waa diyaara diyaar ma tooda waa soo gelinaa qadka wallahi si sharaf leh oo caawa ka sheekay karin ay dadkaas u noola hadleen waxay dhahay diyaar waa saacadda timaadiin kusoo dhawaaday dhahed hay-addii marka mar labaad ayadaa u baahan in haddana lala tacaamulo la yidhahdo soo meel waa laabanaynaa meel kalaan tegaynaa broseska oo ka sheekayaan soo mar waxaa dhacday in lagu guulaysta aqalkii madaxweynaha ugu dambeeyey oo goohda soo bixiyey cali guudlaawa xuseen waxaa dhacday dhaqanka reer mahadayna inay si dhiibliya noola shaqeynayna soo dhaweeyeen waxaan rabaa horta inaan dhaqanka iyo maamul hore iyo mid cusubba aan idhaha waa mahadsantihiin markii aan shaqaynayna qofkii aan ku istaagnan waxaan rabaa inuu raalli naga ahaado oo cafisnasiiyo waxaa suuragala marka la shaqaynaayo inuu qofku oo yidhahdo waa laygu istaagay waxaana madnaynaa laygu sameeyey marka qofka isdhahaya cadaalad darraa dhacday ama waxbaa qaldaba dhaha waxaan rabaa inuu sabro waxaa la dhisahay dowlad dowladuna mataqaanaa faataxa kumad oo timaade waxbaa qaldami karo
warka duhur ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dagaal beeleed ayaa mar kale waxa uu kasoo cusboonaaday galbeedka gobolka mudug deegaanka saaxa qurun waxaana halkaasi ku dagaalamaya maleeshiya beeleed wadadegaa gobolka mudug sidoo kale waxaa halkaasi gaaray mas-uuliyiin ka tirsan maamulka puntland bashar cali daahir ayaa warkan noo faahfaahinaya wararkii ugu dambeeyey laga soo gaaraya deegaanaha hoostaga gobolka mudug gaar ahaan galbeedka ayaa waxa ay sheegayeen in halkaasi xiisadday ka taagan tahay weli kaasoo u dhexeeya laba maleeshiya beelood oo maalintii shalay dagaalkooda dib ugu qarxay deegaanka saca qurun oo ka tirsan galbeedka gobolka mudug wararka ayaa intaas waxay ku darayaan in weli labada maleeshiya beeleed ay ishorfadhiyaan inta badanna laga cabsi qabo in mar kale halkaasi ay ku dagaalamaan mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka mudug iyo kan degmada gaalkacyo ayaa gaaray deegaanka si ay xal ugu gaaraan dagaalkan soo laalaabtay u dhexeeya labada maleeshiya beeleed maalintii shalay ayaa dagaal aada u xoogan waxa uu dhexmaray labada maleeshiya beeleed kaasoo khasaare dhimashadii dhaawac uu ka dhashay waxaana inta badan dagaaladan ay yihiin kuwa ku salaysan isqaqabsi dhanka dhulka ah oo labada dhinac soo kala dhexgalayo mar walba taasoo dhowr jeer ay ku baxeen mas-uuliyiinta maamulada puntland iyo galmudug iyo sidoo kale dowladda federaalk ee soomaaliya inta badanna xal laga gaaray dagaaladaasi haatanna dib ay u soo cusboonaadeen dagaalada labada maleeshiya beeleed ee dega gobolka mudug oo halkaasi uu ku dhex marayo
aada ayuu mahadsan yahay bashiir cali daahir oo warbixintaasi nala socodsiinayay waxaa dib u bilowday duulimaadyadii tegi jiray magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose kadib markii ay fasaxday dowladda federaalk soomaaliya maalmo kooban ayaa xayiraad waxa ay saarneyd garoonka kismaayo kadib markii dowladda federaalk ay sheegtay in fal ka baxsan sharciga ay ku dhaqaaqeen maamulka jubbaland hay-adda duulista rayidka ayaa hore u sheegtay in diyaarad gaar loo leeyahay ay maamulka jubbaland afduubteen wafdina ugu qaadeen magaalada dolow ee gobolka gado ilaa xogogaala ayaa waxa ay xaqiijinayaan in si caadi ah ay kusoo laabatay shaqadii garoonka kismaayo islamarkaasina ay diyaarado ay halkaasi tagayaan kana baxayaan garoonka kismaayo ayaa ka mid ah garoomada ugu mashquulka badan dalkeena soomaaliya madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo dhigiisa dalka eritrea ayaa kulan gaara waxa ay ku yeesheen aqalka madaxtooyada dalkaasi ee asmara labada hogaamiye ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka waa labadooda iyo sidii loo kordhin lahaa iskaashiga dhinacyada amniga ee dalalka waa soomaaliya iyo eritrea sidoo kale waxa ay hoosta ka xariiqeen in ay ku dadaalayaan xasiloonida gobolka iyo badda cas madaxweyne xasan sheekh ayaa eritrea ugu mahad celiyey dadaalada ay ku bixinayso xoojinta ciidamada qaranka qeybahooda kala duwan oo tobabarka ugu socda dalkaasi dhinaca kale madaxweynaha dalkaasi eritrea siyaas afawarki ayaa ku dheeraaday sida ay lagma maarmaanka u tahay in labada dal ay iska kaashadaan ka hortegista faragelinta iyo horinta colaadaha gobolka madaxweyne asiyaas ayaa oo sii hadlaya ayaa ku celceliyey in heshiiska saddex geesoodka ahaa asmare ay ku dhex maray madaxda soomaaliya eritrea iyo masar uu keliya la xiriiro iskaashi iyo ilaalinta xasiloonida gobolka geeska afrika iyo badda cas taliyaha ciidanka booliska soomaaliya sarreeye guuto asad cismaan cabdulaahi ayaa kulan la qaatay guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo suxdimaha kulanka ayaa waxaa looga hadlay doorka ciidamada booliska ay kaga aadan qabsoomidda doorashada qof iyo codka ee ka dhaceysa dalka taliyaha ayaa sheegay in ciidanka booliska ay u diyaarsan yihiin sugidda amniga doorashada qof iyo codka gaar ahaan ilaalinta goobaha loo qorsheynayo in ay dadweynaha ka codeeyaan guddiga doorashooyinka ayaa maalmihii lasoo dhaafay kulamo waxa uu la yeelinayay qeybaha kala duwan ee bulshada sida culimada haweenka dowladda soomaaliya uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh ayaa hore u sheegtay in dalalka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah islamarkaasna aan dib looga laaban doonin doorashadii dadbanayd ee dalka kasoo jirtay halkaad warkaasi kala socotaan dhegeystayaal waa idaacadda jowhar shabeellaha dhexe hirshabeelle soomaaliya in ka badan kun iyo shan boqol oo maxbuus ayaa ka baxsaday xabsi ku yaala dalka mosambiq iyaga oo ka faa'iideysanaya qallaasaha siyaasadeed ee weli ka socda ee ka dhashay natiijada doorashada laguna murunsan yahay sida ay booliska u sheegeen sohodin waa soddon iyo saddex qof ayaa ku geeriyooday shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen iska horimaad dhex maray ciidamada iyo dibadbaxayaasha sida uu shir jaraa'id ku sheegay taliyaha booliska oo lagu magacaabo bernardino refail qiyaastii in ka badan boqoliyo konton qof oo maxaabiis ayaa dib loo qabtay ayuu raaciyey hadalkiisa mudaharaadyo ayaa dhacay isniintii iyaga oo ka jawaabaya maxkamadda ugu sarreysa mosambiq oo xaqiijinaysay in xabsiga waa xisbiga frelimo oo talada haya tan iyo kun sagaal boqol todobaatan iyo shantii uu ku guuleystay doorashadii madaxtinimo ee bishii oktoobar dhacday master rafail waxa uu sheegay in kooxo mudaharaadayaal oo kasoo horjeeda dowladda ay arbacadii kusoo dhowaadeen xabsiga ciidamada waa xabsiga ku yaala caasimada mabuuto maxaabiista ayaa qallaasaha ugu faa'iidaystay in ay gidaar dumiyaan oo ay baxsadaan ayuu yidhi mosambiq ayaa waxaa ruxay rabshado tan iyo doorashadii lagu murmay ee bishii oktoobar natiijooyinka rasmiga ayaa muujinayay in musharaxa madaxweynaha farliimo ee talada haya daniel jabo uu ku guuleystay doorashada mudaharaadyo cusub ayaa qarxay isniintii markii maxkamadda dastuuriga ah ay xukuntay in jabo uu ku guulaystay doorashada dhacay natiijada u horeysay ee bishii oktoobar waxa ay sheegaysay in daniel jabo uu helay toddobaatan iyo kow boqolkiiba cododkii la dhiibtay halka ninka ay tartamayeen ee venencio moldlen uu helay labaatan boqolkiiba maxkamadda ayaa hadda xukuntay in uu ku guulaystay lixdan iyo shan boqolkiiba halka moldlin uu helay afar iyo labaatan boqolkiiba warkii duur dhegeystayaal ood kala socoteen idaacadda joor way naga intaa